رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu qowli الrajuli laa waabika kolley kitaabka mawduuciisu si guud waa aladab aadaabtii iyo waxyaalihii bal akhlaaqdii iyo aadaabtii fuucnayd ama aqwaal ha noqoto ama afcaaliya waxyaalihii toosnaa lelaba imanayay iyo jaanib kale waxyaalaha ay tahay in lagaba dhowrsado ama alfaad haba noqoto ama afcaaliyo waxyaalahaase waa guud ahaanba taas markaa waxyaalihii adabka kuba imanaya dee alfaada iyo hadallo la odhanayo oon toosnayn oy tahay inaan laga caado iyo adab yeelan oo la yska daayo iyo kuwa ay roon tahay bal ilaalinteeda iyo la imaatinkeedu taas baa waxyaalihii uu kitaabku inoo shamlinaya kaba mid ah tarjamadanuu dhigtayna bal shaksigu hadduu idhaaho laa wa abika laadu kolley dee shardi ma noqonaysa hadduu laa iyo nacam bay yidhaahana waa la miduune oo cibaaradan ah waa abika oo qasam noqon karta waxa weeyaan wax dee hadalka uun carabka ruuxa in carabkiisa ku dareero nu uba qastahayn oo uu laba yimi noqon karta war taas wixii kuba yimi maxaa dee miyaa la odhan karaa mise lama odhan karo war taas buu baabkeedii yahay marka waa tarjamadii xadiidkaan arkaynaa bal wixii kale aan raacin karnana markaasaan yar sheegayna wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna mحamed bnu salaamin qaala akbarana mحamed bnu fudayl bni غazwana عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم kolley sanadka cidan qabanayaa ma jirto waa dad dee kolley ruwaadii aada loo yaqaanay kitaabkana kuba imiman jirtay ka mid a cumaarahana waa nin hiqo cumaarat bnu lqacqaac laba yidhaaho abu zurcahaasna waa abu zurcat bni camr bni jariil bni cabdillaahi weeye marka abu hurayra wuxuu yidhi jaa waxaa yimi rajulu nin baa yimi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ayu sadaqati sadaqada teebaa ama qeybaha dee sadaqada iyo sadaqada nooceebaa afdalu fadli badan ajran sadaqada uu ruuxu la baxo teebaa ama dee sadaqadeebaa sadaqaha sadaqooyinkaa lala baxaya ugu ajri badan qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama wa abika latunaba'annahu waataan lahayn layd waxba qeyd maaha ama adna waa ti aadaatu istiftaaxaydoo ala ayay laba mid tahay wa abika latunaba'annahu waa laguu sheegi doonaa oo waa lagugu warrami doonaa dee su-aashan waa lagaaga jawaabi markaa arrinkan ah waxa weya sadaqata ugu fadli badanna waa lagugu warramayaa laakiin maxaa rasuulka ilaahay carabkiisii dhaacday wa abika taasba weeye maxalu shaahidkuna halkan weeye intaas bay tahay ee xadiidkayna matigiisu waa inoo dhammaan doonaa oo jawaabtii su-aashana waa kulansanaya xadiidku waan arki doonaa waana xadiida saxiixo bukhaari iyo muslim ay wariyeen qolow lafdigan waa abika dee kolley imika waa kan keena ku sugan muslimna riwaayaadkiisa qaarkood buu dhacay iyadana lafdigan waa abika bal markaa waxaa jirta in iyadoo xadiidku inoo socon doono carab haddaan eegno qabla alislaam iyo taas intaan loo diidin waxyaalihii ay ku dhaaran jireen waxaa ka mid ahaa aabbahood way ku dhaaran jireen dee dadkeenuba dee baadiye iyo taas iyaba waxa weeyaan waa kaa dumarku wax dee dhaar ahaan ay ulaba iman jireen taasoo aabbahay waaya iyo waxyaalahaasina waa dhaar ahaan bay ula imanayana waa taasi kaba jirtay bay kuba dhaaran jireen rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu markaa u caddeeyey shareecadu markay timi dhaartan la dhaaranayo dee ciddan lagu dhaaranayo waxaa ugu sugan tacdiim iyo weyneyn oo waxaan loogu dhaaranayaa waa cadamada ay leediyo weynidaas taasna ilaahunbaa subxaanahu wa tacaala leh markaa wuxuu iyagii ka nahiyey inay ku dhaartaan dee waxa weeyaan ilaahay cid aan ahayn ay kuba dhaartaan si khaasana aabbayaashood inay ugu dhaartaan iyo dawaaqid iyo waxyaalo dee uu tiriyey way jireen oo xadiidka ka mid ah laa taxlifuu biaabaa'ikum ama ilaahay waa idiin diidayaa idinka nahiyayaa aabbayaashiinna kuba dhaarataan cumar oo saa ku dhawaaqayuu maalin maqlay markaasaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taa yidhi oo in aabbayaashii lagu dhaarto ama wax makhluuqa lagu dhaarto dee wax bannaan maaha ruux hadduu dhaaranayo ilaah buu ku dhaaran haddii kalena uu iska aamusaya sidii rasuulka ilaahay ba yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut ruuxa dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto amase ha iskaba aamuso bal xadiid kaloo tirmidiya wariyan waxa kuba yimi ee man xalafa bikayr illaahi faqad ashrak waayo waa tacdiim weyn oo la weyneynayo ciddan lagu dhaaranayo ilaahay kayrkii ruuxa ku dhaartaa ilaahay buu u shariig yeelayba shirkiga asqarka ah kuba xambaareen waxa weeyaan ilah buu u shariig yeelay bal haddaba iyadoo taas baa jirta taasaa jirtay haddaba oo arrinku waa kaas iyo nahyinta xadiidkan baan haynaa wa abika baa rasuulka ilaahay yidhi dee xadiidkaas iyo kan seebaa ama nahyigaas iyo la yskaba nahyo can ilxalif bilaabaa iyo cibaaradan daahirkeedu uu yahay ba xalif oo dee khilaafsanaanaysa taas seebaa lagu jamcinayaa aimada qaarkood waxay kuba xambaaraan intii aanu iman nahyi intan layskaba nahiye dee inay nahyigu waa xukum sharciya weeye dadkiina kolba dee qeybbaa shareecada axkaamteeda dadkii si tadriijle iyo muddo dheer bay uga socoto kolba wax loo jidaynayay waxna loo diidayayba intii aan nahyigu iman in laysu diidinee taxriimkaasi aanu iman ayaa xadiidkani ahaa bartaasi waa qowl qowlka kaleba jira oo dee halkaasna waxay u baahan tahay in dee la helo say u kala horeeyeen in qowlka kale jira halkan culimmadu ay yidhaaheen waxa weeye arrinkani maaha dhaar iyo xalif waa kelimo dee iyagii caadad carabkooda iyagoo hadalka ku adkaynaya uun iyagoona xalif ula jeedin dhaar aan ula jeedin waxa weeyaan ama waxay macnahan ay xambaarsantahay aanu laba jeedin carabkooda ku dareeri jirtay sida alfaadihii caqra iyo xalqa iyo hakiladka umuka iyo waxyaalaha lamidkeen daahirka looga jeedin waxay keenayso ee habaarkiiyo taas ah hadal lagu xoogeynayo lagu adkaynayo unba ahaa ayay tani tahay oo waxa weeye marka waxaa nahyigu ku yimi waa marka xaqiiqat alxalif loo jeedo marka lagu dhaaranayo laakiin marka aanay taas ahayn ee dee wax iyaguna carabkoodii kuba iman jiray uu yahay uun qasad la-aanna uguba iman jiray dhaarna aan loogaba jeedin dee iyada waxa weeyaan kaasi kii nahyiga maaha waa tay marhkoodna iyada halkan ay uga ishaan saa bayhaqi iyo nawowi iyonayna xadiidka ay kuba fasiraan bal taaba weeye bal marka waxaan leenahay un waa abika iyo wixii laba midka ahaa xalif hadday ay tahay dee nahyiga waa xaaraam weeye ma banaana ruux hadduu dhaaranaya ina ilaah buu ku dhaaran ama uu iska daynaya uu kaba dhowrsanaya waa dad wax makhluuqa laguma dhaaran karo ayankan weeye makhluuq laguma dhaaran karo in inaga markay noqoto fii xaqina laysa fii xaq illah in haddii dee cibaaro carabkiisa wuxuu kaba boobay oo la yimi un uu yahay oo ka dhacday unuu yahayn ina uba qastahayna dee waxaa ruux qasadkan iyo markaa waxaan uba qastayay oo xaaraamtaa ku dhacay kuba imanaya isagii kuba iman maayo bal xadiidka tawjiihiisu iyo jamcinta markaa xadii axaadiisii kale nahyiga bal maalan lagu jamcinayay bartaaba weeyaanoo in laguba xambaaro un kelimo carabka kuba timi hadalkii uun raacday aan loo qastay inuun xalif iyo dhaar loogaba jeedin ama qabla nahyi inay hayd intaa weeye horta waa tarjamada iyo wixii kuba tacalluqsana ama xadiidka iyo jawaabtiisa rasuulka ilaahay uu jawaabaya wuxuu yihi anta sadaqa kale ficilku asalkiisa hore laba ta-ood baa xaggiisa hore wada gashanaa waa ficil mudaaric oo laba ta-ood ay bilowgiisa ku kulmeen markay laba ta-ood ficilka bilowgiisa kuba kulmaan mudaaricna in mid ahaan layska gooyo takfiif ahaan iyo iqtisaar ahaan wax jaa-iza weeye ee naxwo ahaan iyo taasba jaa-isa qur-aankana meelo kala duwan bay taasi dhacday oo kale oo se dee tanazalu lmalaa'ikatu iyo bal markaa taas asalku waa tatanazalu waana tan halkana an tasadaqa macna asalku waa maxay an tatasadaqa weeye inaad sadaqaysato ood dee xoolihii sadaqaysato walxaal anta adigu saxiixun aada caafimaad qabto adoo caafimaad saxiixun aada ku bakaylaysa xoolihii oo lexe jeclaa ka hayso waad ku bakaylaysaa wixii saxiixun dee xarisna waatay ku dadaalaya wixii bal ururintiisiiyo waxyaalaha taksha aad ka cabsanaysa alfaqra caydhnimo oo haddii waxaana kaa kala duulaan ama waxaanaad haysa ay kaa baxbaxaan inaad caydhoodood ka baqanaysa wa ta'mulu aada rajaynayso oo alghinaa qaninimada bal intan iyo in kale haddaad ugeyso in kale kugu soo biirtana xoolaad yeelanoo qani baad noqonaysaa taasna aada rajaynayso sadaqadaad la baxdaa sadaqa u fadli badan macnaa waxa weeye wuxuu hadduu isagoo dee xanuunsanayo oo nololba ka quustay wax uu la baxo waxa weeye taasin ama isagoo dee waxa nolol uu rajaynayiyo xoolahan uu de leeya waad ku intifaaci doontaayo waxbay ku tari doonaanoo taas iyadoona jirin uu la baxo taasi ajrigeed iyo hawaabkeedu la mid maaha ruux caafimaad qaba oo faqrina ka baqanaya qaninimona rajaynaya sadaqadii uu la baxayo sadaqada ruuxaasi la baxaya waqti uu lexe jeclo badani maalkin kaba hayso uu ku bakhayrayo oo bal waxa weeyaan dee isagiina waa ka noloshiisuu rajaynayaa inuu xoola sii yeeshuu rajaynayaa oo kale naftiiba waxaan ku dhegan markaa taasi maxay keenaysaa waa mujaahado naftii lala jihaadayo waxaan ay aada iyo aada u jeceshahay xataa isagoo gaboobay oo weynaaday jacaylkiisuu sidii hore unuu yahay naftii lagulaba jihaadayo saaritaankeed weeye laakiin markan kale waa quustay oo xoolihii danka malo inaanu ku intifaacayn buu arkaayo markaa waa dhici kartaa wuxuu markii hore ku bakaylayay hadda oo cid kastaba u diidanaa inuu markan kale dee iskagabal maalan uu iska bixiyaa oo ay dhacaysa hadda markaad caafimaadka qabtee aad dee xaaladaad iyo sifadaadu tan tahay xoolahaad la baxdo dee waxay tilmaamaysaa taasi raqbo ajri aad doonayso jiha mujaahadadii nafta ee dee naftii jeclayd ee xoolahan diidanayd inaad bixiso la khilaafayo lala jihaadayo marka kalese dee umuurahaasi kumaba sugna haddaba xaalada marka caynkaasa wixii aada la baxdaa aj ugu ajri badan walaa tumhil ha sugin oo macnaa sadaqadii waxaad la baxaysay ha dibdhigin xataa idaa balaqad markay gaadho alxulquuma naftu ay hungurigan kusoo ururto macna ay ku dhawaato wey kol haddii halkaa gaadho dee tasaruf iyo wax alle wuxuu leeyahay maba jirto oo fulayaaye qulta aad markaa tidhaahid lifulanin hebel waxaa usugnaaday kada waxa walifulanin hebelna waxaa usugnaaday kada waxaasaa usugnaaday waqad kaana maalkii wuxuu usugnaaday lifulanin hebel baabo adigu dee maal waaris buu noqday oo macnaha xadiisku waxa weeye uun bal sadaqadii aada la bixi lahayd dee hala sugin ilaa inta aadna sakaraad ka noqonaysiyo waqti nololaad ka quusatood wax ka mida aada ku dardaaranto oo tidhaa hebel waxaa hala siiyo hebelna waxaa hala siiyo dee arrinta meesha taallaana waxa weeye maalkiiba waxa weeyaan maal waariso xoolahana aada leedahay waxaa hala siiyo hebel iyo waxaa hala siiyo kii ku dhexlayay ayaa maalkii yeelanayo hadduu doonana wuu fulin wixii hadduu doonana wuu burin oo maalkiiba cid kale a yeelatay hebel oo waariskii a yeeshay waqtiga caynkaasa sadaqadii hala sugine intan aada caafimaadka qabteed wixii bal maalan taas ay muuqato inaad ajri doonaysa sawaab ku doonaysa waxaan aad laba baxday inta caynka waqtigaas bixiba wey marka halkan qulta lifulanin kada walifulanin kada waqad kana lifulan labada hore bacd culamaa waxay ku xambaareen waa wasiyadii oo waa kii loo dardaarmayo waa hebel waxaasaa usugnaaday oo macnaa waxaasiiya weeyu u dardaarmaya hebelna waxaasaa usugnaaday waa labada hore ama fulaanka saddexaad waa waarikii waa kii dhexlayo macnaha maalkuba dee waarikii baa markaa yeeshay isaga hadhow markaad naftu kaa baxdo ama wixii fulinaya ama diidayaba oo waxaad imika ikhtiyaar u leedood ayar intaad wixii xoolaha kasoo saartay ruuxii siin kartid ma aha ee inta aanay xaaladu taa gaadhin xoolahaaga waxaad la baxayso iska sii horreysinaysa la bax bal taas waa mid waxaa kaloo bacd alculamaa ay dee labada hore wasiyadii aan kaba dhigno ee ka dambe waxaabay barhkood kuba fasireen waaridkii kumay fasirina iqraar oo kale inay tahay oo markaa la yidhaaho markay halkaa naftaadu soo gaadho ama ay ku soo dhowaato dee aad tidhaahayd lifulanin hebel kada waxaa saa u sugnaado waa wasiya wax loo dardaarmayo dardaarmayo hebel hala siiya macnuu yahay walifulanin hebel la kada waxaa saa u sugnaado hebel waxaa hala siiyo ka u dambeeyana waqad kaana waxa u sugnaa oo iguba lahaa lifulanin hebel waxaas oo ujeeddadu intan dambe ama qeybta dambe ay noqoto iqraar uu qiranayo wuxuu markii hore qarinayay aanu qiran inuu leeyahay hebella waxaasu igu lahaa waa qirasho uu qiranaya waqtigaasuu leeyahay hebel baa waxaa lahaa isna hala siiyo waa wixii igu leeye labada horena waa dardaaran bal waa waqad kaana lifulanun ayay barhkoodna waaridkii ku xambaareen oo macnaa maalkiiba waa kaa wareegay weyo maalkiiba ku fulan baa loo waa waaridkii baa leh ama me waa iqraar uu qiranayo uu leeyahay me hebella waxaasu igu lahaaye bardaynkaa halayga bixiyo oo kale adigu xaalada hala sugin kolle macna xadiidku waa inoo cad yahay oo dee waa umuurahanu kaba hadlaye laakiin maxalshaydka wataan soo aragnay baabun idaa dalaba hadduu dalbo cid wax weydiisto falyadlub ha dalbo dalaban dalab yasiiran fudud walaa yamdaxu kii wax ka dalbayeyna yaanu ammaanin bal tanna waa laba adab oo kalea tarjamadu kulansanaysa ruuxuu dee bal haddii ay dhacdaynay waa ay dhacaysaaye inuu wax u baahdo cid wax weydiisanayo ay iska jiro ilxaax inuu ruuxii dee had iyo goor su-aashii badiyo ku celceliyo baryadii badsado taas ilxaax caynkaasa iska jiro laa yasaluuna annaasa ilxaafan ama dee waa ilxaafkii bal hadday dee su-aashii uu ka maarmi waayo dalabkii lababa imanayo dalab yaroo fudud haba noqoto taasi waa mid arrinta kale iyo adabka kale xadiid tarjamada dee xadiid inooguba imanaya aharkana ruuxan uu wax ka doonayo dee haba weydiista wixii ilxaaxa iska ilaaliya ilxaafiya ku celceliniyo ruuxuu kaba tegi waayo iyo su-aashuu badsado waayo su-aashii badnayd waa taa la iskuba nacayo yaanu ammaanin oo dee ammaanta caynkaasa ruux damac ku jiro ruux wax ka doonayana waxaa dhici karta mubaalaqa iyo ku-xeeldheeraan inuu laba yimaado kolkol ay dee waxaan jirin uu ruuxii ku ammaano beeni soo gasho oo kale oo isagii halkaa maxduur uguba sugnaado waxaan toosayn uu uguba dhaco gees kale kii isaga la ammaanayeyna inuu cujb iyo quruurgaru islaba weynaado oo bal matalan halkaasna isaga xagga mafsadadaasi ugaba timaadaa dhacaysa eyaanu ruuxiina ammaanine bal dalabkaa yarsiirkaa laba yimaado ahar baana inoo soo socdo waa kan xadaثna abu nucaymin qaala xadaثana acmaشh can abi isxaaqa can abilaxwasi can cabdillahi bn isxaaq abi isxaaq asabici ablaxwasna horeba waataynu soo aragno waa cawf ibnu malik can cabdillaahi waa ibnu mascuud qaala wuxuu uhi cabdullahi ibnu mascuud idaa dalaba waa ahar markaa mawquufa sanadkiisuna inoo sugan yahay idaa dalaba hadduu dalba axadukum axadkiin alxaajata xaajo oo dee waa cid buu dee wax uga baahdayo markaa xaajuu cid kaba dalbay cid weydiisay falyadlubhaa ha dalbo dalaban dalab yasiiran yar fudud sahlan oo ujeeddadu ilxaax iyo ku celcelinta iyo tacaynkaasa in ha iska ilaaliyo waayo wax madmuuma weeyo ruuxu dee inay baryadiisu badnaato waa lagu nacayaa ruuxii kale la baryayna iscaaj iyobaa ixraaj baa uguba sugan ku celcelinta taasaba dadkii mu'miniinta ahaa waa kaa iyagoo baahan baa ilaahay ku ammaanayo laa yasaluun sifadoodii ka dhigay laa yasaluuna annaasa ilxaafan xataa hadday baahan yihiin wejigooda laga garanayaa e su-aal ay laba imanayaan hadday su-aali ka dhacdaan su-aal ilxaax ay laba imanayaan taasi maba jirto ilaahay baa subxaana wa tacaala baryadiisa la badsadaa lagu celceliyaa aan laga caajisin ilaahayna ruuxa uu ku jeclaadaa taas in allaha yuxibu lmulixiina fi dducaa ilaahay waa jecelaya kuwa baryada daa'imaya baryadiisa badsanaya ku celcelinaya taas oo kale laakiin ibnu aadam oo kale ee su-aashii waaba isku nacaya ee dalabka ha yaraado way allahu yaqdabu in tarakta su'aalahum wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu in bal dalabkii ha koobnaado marka laba arrimaha kuwa sugnaanaya hadduu ruuxu dalabkiisa kooban laba yimaado haddii uba baahday haddii wixii uu doonayay aanu helinba kol haddaan isaga xirsigaa badan iyo ku celcelintaa badan iyo taasi aanay kaba iman waxaa dhici karta haddii wixii inay waxa weeyaan uu waayo inaanay taasi raad nafsiyadiisii ku yeelan boonay kuba reebine laakiin wixii uu baryadiisa badsaday badsaday haddana haddii laba diido uu gaadhiba waayo kollay taas isagana dee khajal iyo naftiisay raadaysa iyo waxyaalo nafsiyan dee isagoo dhibsadaa way uguba sugnaanaysaa ee ibnu aadamna waaba isku nacaa taasoo kale ee bal dalabkaa iyo sirkaa dalbo sababtuna fa inamaa lahu waxay isaga usugnaaday maa qudira lahu waxba su-aashani ma soo saaraysa aan loo qorin wixii loo qadaray unbuu helayaa waxaa usugnaaday un wixii loo qadaray waxaan loo qadarin loo qorin ma helayo in kastaba su-aashiisii haba badsado wey ama baryada ilaahoo la badsado xataa haddaanad wixii helin dee cibaaday kuu tahay ajri iyo hawaabaad kaba helaysaa saynu soo maray oo iyada taas ilaahay addoonka waa kuba jeclaanaya walaa yaatii yaanu imanin kolley dee daahirku waa laadu inay naahiyo tahay ficilkii markaa ya-du inay go-day ahayd xarfu cillu uu go-o ee waanay jirtaay oo dee wax macruufa iyadoo ama ishbaac xarakadii la ishbaaciye haba noqoto ama iyadoo uu dee ay ahayd meeshii xarfu cillu u dhaco aanu dhicinna dee ashcaarta carabeed iyo luqadooda waa waxa lagu yaqaane haddaba la walaa yaatii haddaan naafiye ka dhignana waa saxoo ficilkii waa marfuuce macnaha nahyiya lama imanayo macnaa yaanu la imanin axadukum axadkiin yaanu u iman saaxibahu ninkii saaxibkiisa ahaa oo fa yabdaxahu uu ammaano oo fa yaqtaca dahrahu dhabarkiisa uu gooyo kole xadiidii noo horeeya xadiid abu muuse ahaa ayaa waxa weeyaan ruuxu dee ammaantan iyo didmo la diidaya ay nooguba sugnaatay iyo inuu yahay ruuxa oo dee dahrigiisii waxa weeyaan ama dhabarkiisii la gooyay iyo xadiidkaasi waa inoo soo hormaray bal haddaba jaanibkaasna ha iskaba ilaaliyo waa labadii arrimood tarjamadana intan kusoo sharxaye ammaantan la ammaanayo ruuxan wax laga doonayo iyadoo damac jiro dee ruuxii waxa dhici karta waxaan jirinba onu ruuxani ehelba u ahayn inuu ku ammaano ammaantiisii baddee ka badbadiyo been ay noqoto taasi uu sheegayo iyo waxaan dhabkaba ahayn iyo mubaalaqo waa maxduur waa dee markaas uu isagu adabkan haddii laga taga uu ku dhacayo arrin kalena waa mafsado isaga taasi waxay u laamaysaa ruuxii maadix ahaaye wax ammaanayay iyo ruuxan la ammaanayana marka la ammaano dee weliba hortiisii laga ammaanayo iyo wejigiisii laga ammaanayo waxaa gelaya guruur iyo isla weyni iyo naftiisoo cajabgeliso waa halaagsamaya diin ahaan buu halaagsamaya haddii guruurkaasi galo waana dhabarkiisan la goynayo tii rasuulkii ilaahay yihi ninkii wax ammaanayay wayxaka qadacta cunuqa saaxibika uu ku yidhi ama dee lafdigi kale ahlagtu markaa ahlagtum rajula bal taas bay noqonaysaayo isaga quruurkan iyo waxaan gelaya mafsado weyn baa ugu sugan kii mamduuxa ahaa kii maadixaana mafsada isna uguba sugan ee balte arrinka caynkaasna iska jira marka waa laba adab baa inoogu wada sugan oo ah haddii ay su-aali timaado iyo waxa doomba uu yimaadee waxweydiisi ilxaaxa iska ilaaliya ruuxu baryo badan oo uu laasimu ku celceliyo taaha iska dhowro jaanibkan kalena ammaan uu ruuxii ammaano uu wax kaba doonayo taasoo kalo mubaalaqa ay raacdo ruuxii kalena mafsadahaasi ay ugaba ratibanto taasna hala iska ilaaliyo waana ahar sanadkiisu inoo sugan yahay xadaثna mسdد qala xadaثna ismaaعiil عan أyuba an abilmalيح bni usamata عan abi عزة yaصاr bni cabdاللaahi alhudaliي عan النabiyi slى الlaه عalيه وasلم qaal anahu qaal bal in xadiidka ama inoo soo socdo waaba xadiiث marfuuca in shaء الlahu taعaalى waan arki doonaaye xagga sanadka abulmalيح ibni usama kale magaciisa caamirna way yidhaaheen ne waa kunyadiisa buu ku shuhroobay abulmaliixe caamirna magaciisa waa la yidhi zayd baa la yidhi ziyaad baa la yidhi oo bal waxaan leenahay waa nin hiqo oo taabiciya weeye ninkani waa nin hiqa ah lagu kalsoon yahay oo taabiciya dee ayuubkaas ka horeeyana waa ayuub sakhtiyan ismaaciilna waa imaamkiina ibraahim amayna curaiya abucaza ayaa ka dambeeya abucazahani waa saxaabi horta asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah kunyadiisan buu ku shuuroobay abucaza xadiidkan keliyuu leeyahay oo bukhaarina adabkiisan ku wariyey tirmidina kitaabkiisa ku sugan abu daa-uudna kitaabka alqadar uu ku wariyey waa xadiidkaa keliya ayuu leeyahu kutubta ku leeyahay in xagga magaciisa waxa ii taalla yasaar ibnu cabdillaahi yasaar waa saxo oo magaciisii aabihim kollay kutubu taraajimtay horreysiiyaan barhkoodna ay ku gaabsadaan sida taqriibka xaafid oo kale iyo waa ibnu cabdin inuu yahay yasaar ibnu cabdin oo allah aanay laba socon ama idaafadan ismiga jalaalada loo idaafeeyo cabdiga dee si macruufka ahayde yasaar ibnu cabdin la yidhaah laakiin si uu saaxibu tahdiib alkamaal soo naqliyo tanna waa la yidhaah laakiin waxay horeyseen yasaar ibnu cabdin inuu yahay tan wuxuu kaba cabiraysan xaafid ibnu xajarna taqriib kama soo dhigan be laakiin tahdiibulkamaal oo kale wayuqaalu yasaar ibnu cabdillaahi waa la yidhaahaa bal waxaan leenahay waa saxaabiga reer hudayl ah xadiidkan buu leeyahay waxa weeyaan kunyadiisana aada buu uguba shuhroobay intaas weeye waa saxaabiga qaala wuxuu yihi markaa kitaabkeena de xadiidkan buu kuleyahy bal kutubta kalen tilmaamayo ina xadiidkan buu ku leeyahay qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in allaha ilaahay idaa araada hadduu doono qabda cabdin addoon ruuxdiisa inuu ku qabto oo dee uu kuba dhinto shaksigaasi biardin dhul aan dhulkii u deganaa ku dhashay ku dhaqday ee uu deganaa aan ahayn boo kale jacala wuxuu u yeelaa lahu isaga biha aw fiiha waa isla mid ba'dana darfiyun baan kaba dhigaynaa waa shaki uun dhulkaas dee qabrigiisu ka qodan yahay ee uu ku dhimanayo ayaa wuxuu u yeelaa isaga xaajatan qabrigu isagu ma soconayo ruuxii baa doonanayo qabrigu ruuxa ma soo doonanayo xaajo iyo danbuu u yeelaa taasba wey kolley waa macno mushaahada waaqaca oo waxa weeyaan un dee horta ilaahay subxaanahu watacaala intaanu ina abuurinba ruuxu waqtiga uu dhimanayo iyo halkuu ku dhimanayo meel kasta waxaani waa wuxuu sii gooyey sii qadaray taasba weeye bal markaa haddii ruuxu dee waddankiisii uu joogay deganaa marka hore loo qadaray inuu ku dhintana dee waaba halkii uu deganaa taas haddii ruuxan loo qadaray meel halkii uu isagu deganaa aan ahayn bal aanu weligiiba arag inuu kuba dhinto ilaahay subxaanahu watacaala isagaa u soconaya isagaa tegayo xaajaa loo yeelaya uu halkaa u yeeshay xaajada waxay doontaa noqoto in xooladoon oo dee u shaqo tegay ha noqoto in dalab cilmi u tegay ha noqoto bal kolka loo geeyey uun dee halkaa dawo iyo caafimaad ha noqoto dadkaa imika tahriibaya dee dhulkoodii kaba yaacee taas haba noqoto oo meelaha ku dhimanaya adigu xaajaa loo yeelaa xaajadii buu xaaja u yeelanaya xaajadiisii buu kacayaa dee saacaddiina way gaadhaysaayo halkii loo qoray in lagu aaso isagaa doonanaya isagaa tegay oo amar mushaahada weeye taasba weye bal kolley xadiidka waa inoo soo celin doonaa waayo axaadiid kala duwan oon kitaabka ku arkayno haddana waa soo celinayaa kolkol buu baab dhan soo celiyaa sheekoo ama kitaabka xaggiisa dambe uu inooguba imanaya waa wax inoo soo noqonayo bal waxaan leenahay waa macno mushaahada waaqaca ee aan markaas ay badan tahay ruux magaaladan maanta dee soo galo isagoo habeen aan joogin ama wax sidaasa aan joogin geeridu ay u imanaysaa jirta qabrigii baa loo soo kaxeeyey qarad iyo danunbuu uba yimi waa kaa kuba dhintay taasba wey ilaahay xaaji u yeelaya xaajadiisiiba u kacaya isagaa saaraysa halkii uu deganaa ka saaraysa xaajadaasi ee markaa uu halkii gaadho loogu talagalay ee ilaahay u iraadeeyey inuu ku dhintana waa dhimanaya bal baabka wuxuu baabaysnaa idaa dalaba falyadlub dalaban yasiira walaa yamdax xadiidkana waa yimi asartaa hore daahir bay ahayd haddaan eegno dee daahir ahaan wax munaasabo oo xadiidkan iyo baabkii ka dhaxaynaysa maba jirto allahuma isay bacdigood imaka halkan ay taallo weeyaan un oo kale halkaa hore inooguma sugnayd fa inamaa lahu maa qudira lahu oo kale oo waxa weeye intaas macnuhuna uu yahay un ruuxu dee qadarkii ilaahay iyo wixii kolba loo qadaray isagu ma bedeli karo oo haddii looba qadaro dayne wixii kolba loo qadarun buu leeyadaa cibaaradaaba inooguma sugnayd oo haddii arrintii looba qadaray waxa weeyaan dhimasho uu meel kuba dhintana isagu inataa ma bedeli karee dhulkii waa gaadhaya waxaana dhici karta ruuxu halkaa uu kuba socdo dee safarkiisaa su-aalba inuu socdo dalab iyo hadda meeshiina arrinta kale ka qarsoon baaba taalla dalab iyo waxyaalaha casaba inuu uba socday oo dalabkaa imika aynu soo maray iyo ciduu wax kaba doonayay inuu uba tegayba bal waxa weeye haddaba hadday dee taas dhacdo uu meel kaleba uba baxayo dalab iyo waxyaalo uba baxayo kale wixii ilaahay u qadaray waa helayaaye dee xagga dalabkii ilxaaxiisii iyo waxyaalaha caynkaasana ha iskaba ilaaliyo si wuxuu dalbayeyna ha fiicneeye uun kolley wixii loo qadaray waa helaya una bal macna saasa in la yidhaha halkaa munaasabo fogown mooyaane imaka dee daahirka baabka iyo xadiidka iskuma xidhna baabu qowli rajuli laa bulla shaaniuk laa bulla shaaniuk bal wuxuu baabaysanyay waayo dee kolley saan sheegayno adab markay tahay alfaado kala duwan oo wax layska ilaaliyo iyo wax dee lalaba yimaadaa intiiba way iskuba jiraysaa baabika waa taan soo maray imakana tani waa su-aashii inaanay ilxaax iyo waxaa yeelan bal ninkii oo yidhaahaa isagoo ruux kale la hadlaya laa bulla shaaniuk taas wixii ku soo arooray kollay ahar baa inoo soo socda haddaan mufradaadkiisa qaar eegno inoo barhkood inoo sugan yihiin laakiin san uu yahay dee dacfi uu kuma sugan yahay oo xadiid marfuucana maaha lafdiga shaanicna ashaani waa almubgid waa ruuxa ruuxan cadowgiisa ah ee nacabkaas baa shaani laba yidhaahaa ina shaani'aka huwa alabtar ka adiga nebi maxamedo ku nacaya cadowgaagii isaga ayaa de marka ilaahayn markuu inankiisi dhintay abtarba weeye isaga ah ka dabada go-aaneen khayr lahayne taasoo kale walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin shana'aan waa alcadaawa albuqd waa mastarkii tanna waa wasfigii in dad cadaawadoodi iyo necbaanshahoodi iyo waxyaalahaasi yaana idinku xambaarin cadaalada ina ka tagtaan oo kale iyo wixii cadligaha ruuxan cadowgu kuu yahay oo waa ku waad necab tahay taasi yaani keenin inaad hadda dee cadaaladii cadligii aad kaba tagto cadligii ilaaliya da marka waxa weeyaan shani marka waxaan leyna waa kii mubudkaa laa bullana lafdigan dee waa ficil majhuul u binaysane bulla macnaa waa min albalal ama bilaal oo kale waa qoyaankiiyo waxyaalaha caynkaasa macnuu markaa muxuu noqonayaa ruuxii waaba dee loo ducaynaya oo waxaaba lagu odhanayaa laa bulla shaaniuka kii adiga ku nacayay ma qoyo lama qooyo macnaa ma noolaado weeye cadowga ha dhinto oo kale weeyaan waa cadowgaa ha dhinto oo dee wixii inay kol haddii wuxuu baktiyo naftu kaba baxdo waa engegaya tawafaya oo taas waxaan qoyaankan iyo waxyaalahaasi waa intii noloshii macnaa laa bulla min albalal ama bilaal oo kale in waxa weeyaan oo nolol looga jeedo macnaa ma noolaado oo kii adiga ku nacayay waaba iyadoo ruux dee iyadoo loo ducaynaya hadalkaa la yidhaha bal maxaa ka jira maxaa soo arooray maxaa bal jira un intaas weeye laa bulla shaaniog xadaثna muسى qal xadaثna الصacq ama الصacq qala samictu abا xamزةa qala aخbaranii abu cabdالcaزiiزi qala amsa cindana abu hurayrata bal xagga sanadka horta الصacq waa suurtagalla inaan hore usoo maray ee waa nin zaahido caabida ayuu ahaa ninkan dee muuse uma jeedo dee isaga kitaabka waa kan ina laba socdo un ilaa bilowgiisii asacq bnu xasn xaaf bnu xajar oo kale ayaa caynta sidaas ukunkeeda ku dabdiyey walow dee aad moodo xarakaadka meelo asaciq oo kalena ibnu xasn waa nin reer basre oo kunyadiisa abu cabdillaahi laba yidhaaho oo waxa weeyaan aymo kala duwani ay hiqo yidhaaheen xaafid saduuq ha kaba cabiro oo zaahidna ahaa kolle kitaabkeennana waa kan inoogu sugan bukhaariga kuma sugno saxiixa muslimna riwaayo waa ku leeyahay iyo nasaa-i iyo bal kolle qolooyinkaas wey haddaba in waxa weeye waa nin baan leenahay waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ayuu noqonayaa isagu ninkan imakaan hayno waxa weeyaan sacaq laba yidhaah waxaa in soo raacay abaxamzahan kolley nusqooyinkaas san baa dhacdaan filayaa intan arkayay san baa kuba sugan abu xamzayaal haddii la eegana dee waa dad waxoogaa ayaa abu xamzayaal la yidhaha dee ha kala dudunaadeen nusqooyinka afarta ee ama makhduudaadka kitaabka barhkood ba halkan maxaa dhacay abaa jamrata oo jim halka dee xarafkii zaaduna waa ra xada horena waa jim abaa jamrata ayaa dhacay markan u laamay taadiibulkamaal een sacqi mashaayikhdiisa eegay sheekhyadiisa uu wax kaba wariyo dahabi waxa uu weliba bukhaari adabka inuu kaga wariyana uu keenay uun walow aan filayo dee nuskada in taxriif ku sugan yo xaraf dhacday abu xamsata adubaci laakiin waxaan filaya waa abu jamrata adubaci ninka abu jamrata adubaci laba yidhaha bal waxaan leenahay imaka halkan nuskooyinkii badanku madbuuc ahay intii aan arkaya taasi haba dhacdo waa wixii madbuuca ahaa nusqooyinkii farta ana barhkood iyo makhduudaadkii ha kuba sugnaadeen ee laakiin barhkood ayay abaajamra dhacday taas baana leeya waa ta sawaabka ah iyada sawaabku waa taas weeye waayo in sacaqoo sheekh uu leeyaho abu xamza imaka halkan ma hayno laakiin kitaabka dhexdiisa dee ciddii wax kaga warinaya suuradaa lahayd waxaana waa dee xarakadaa yara isbedelaysa khada madbacdeed noqonaysa waana wa asmaadu waxyaalaha tasxiifaadku ay kaba yimaadaan meelaha uguba badan een qiyaas gelayn qiyaasi ma gasha iyada wax ka horeeya wax ka dambeeya kutusayana ma jirto dabdin iyo naqlin iyo jaanibkaasunbay u baahan tahay waa abu jamra waa nin aad macruuf u ah kunyadiisa kuba shuuroobo ah dee waxa weeyaan isaga nasr bnu cimraan laba yidhaaho ninkaas weeye waa abujamraan leeyahay imaka halkan ama abu cabdilcaziizka nin aan garanayno maaho xaafid bnu xajarba wuxuu ka cabiray majhuulun min athalia waa nin aan la aqoon oo thalia kamida markaa sanadka dacfiga kuba sugan in leynay waa jiraa waxa weeye ninkan abu cabdilcaziiz baa nin la yaqaano aan ahay waa majhuul ruuxuna kale hadduu majhuul yahay xadiidkiisu haddaan duruq kale oo isaga aanu ku jirin ama aan la helin oo dee xadiidku sidaa ku xoogoobo xasan ama saxiix ku noqdo daciif buu noqdaa waa qaybaha daciifku kaba mid yahay bal waxaan leeyahin waa athar daciifo markaan la eegna sam uu u yaalla guud ahaan mufradaadkiisa qaar waan ka saari karnaabe oo dee akhbaar iyo axaadiid kalea iyo mufradaadkiisaas ama waa qaybo kaba mida ay kuba yimaadeen oo inoo sugnaanaye bal waxaan leenahay marka abu cabdilcaziiz waa nin majhuula wuxuu ihi ninkaasi qaala amsa waa galabaysayoo cindana agtayada abu hurayrata abu hurayra dee noo soo hooyday oo waama habeen baa u galay halkaa ma gelin dambaba fa nadara waa habeen baayo oo dee habeenkiibaa u galay isagoo iyaga laba jooga fa nadara wuxuu eegay uu deeyey ilaa najmin xidig calaa xiyaalihi qib dee waa qubaalata waysaa halkaa tooskiisa adigu xidig dee markaa halkaa wejigiisii ku toosnaa qubaaladiisa ma aha ayuu deeyey xaggiisa eegay faqaala wuxuu yidhi abu hurayra waladii nafsu abu abu abi hurayrata biyadih ilaaha abu hurayre naftiisu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaarteen layawadadna way jeclaan doonaan way ku tamaniyayaan weeye oo waxay ku tamaniyi aqwaamun aqwaam walow tawaliyey imaaraatin waa imaaraat fi dunya adduunyadii dee madax noqday ama meelo adigu xil qabtay uun xataa magaalo iyo gobol iyo waxyaalahaba noqde iyo waa acmaalan acmaal iyagu mas-uul kaba noqdoo tawaliyey waxay ku tamaniyi doonaan annahum iyagu kaanuu inay ahaayaan mutacalliqiina kuwa ku xidhan macnaa mucalliqiina kaba laalaada cinda dalika najmi xidigaa aada iyo aada u durugsan oo walam yaluu aanay tawaliyin markaa tilka alimaaraati imaaraadka ay tawaliyeen walaa tilka alacmaal acmaasha ay tawaliyeen macnaa waxa weeye intan abu hurayra wuxuu inoogu sheegayaa kollay wilaayadu khuduurada ay leedahay weeye dhibta ay leedahay oo waa dee waxa weeyaan ruuxu waa taayo waa la jecel yahay oo nin kasta inuu mas-uul iyo xil iyo wax madax noqdo waa taa loo dagaalamaye loo tartamaye xoolaa loogu bixinaye ruuxu bal xoolihiisii aad iyo aada loo jecelaa si uu iyada u dhaafsado mansibkaa u helo uu hurayo uba bixinayo waa la jecel yahayba haddana ruuxu hadduu dee taa tawaliyo ruuxii ilaahay waafajiya sida toosan oo xaqii wilaayadaasi lahayd ka soo baxa iska ilaaliyo wixii bal matalan dee qaladaad iyo akhdaa iyo ama waxyaalo aan toosnayn oo uu laba yimaado kollay ajriyo thawaab way leedahay laakiin way adag tahay ruuxu suu xaqeedii u ilaaliyo u oofiyo xaqeedii oo uba guto in badan waxaan loo ordayaa ruuxan xoolihiisana u bixinaya rasuulka ilaahayda nin camalka weydiisayba maba siin jirin waayo waxbuu u socdaayo dantiisa iyo qaradkiisa u socdaaye maslaxa guud umala socdo kan isa soo sharaxaye markaa ishawlaya taas oo kale waa waxa ugu horey maaha dee dadka ad wuxuu tartooda anfacday inta badane waa meeshan aad wax ka heshid kan xoolihiisa badan ku bixinaya dee wuxuu leeyahy haddaad meeshaa qabato xooli way kuusoo noqono ama magacan ha noqoto ha ku kaaftooma ama xooli haba hele haddaba in way aad dee yar tahayba cidda xaqeedii gudata ee is-ilaalise isdhowrtee bal wixii laga doonayay halka waajibkii kaba soo baxda marka kol hadday taasi yar tahay dadkii aan xaqii imaaraadka ka soo bixin dadkii si ilaahay subxaana watacaala ka raali ahaa aan uba dhaqmin markaa dee inay xisaabbaa sugaysa dheefteedii way tagtay iyo macaankeedii iyo raaxadeedii dhibteediibaa imika haysata waa tii rasuulka ilaahay bisati lfaatima wa nicmati lmurdica bal markaa haddaba in waxay waktigaa ku tamaniyi doonaan waa aakhiro inay dee xidigaa aad iyo aada u durugsan kuwa ka laalaada ama kuwa halkaa ka soo dhaca oo intaasoo dhan soo socdo o kusoo dhaco saa dee dhibtaa badani gaadho inay noqdaan oo taa bedelkeed waxa weeyaan iyo imaaraadkii tawaliye bedelkeed ay dhibtaas ay soo qabsato taasay kuba tamaniyayaan taas booli macnuhu waxa weeyaan waa khuduurada ay leedahay wilaayadu ruuxii aan isdhowrin ruuxii aan xaqeedii ilaalin taasun baa macnuu yahy weliba intan waa lahayn mufraadka qaarkooda intan oo kale xadiid axmed ay wariyeen iyo dee rasuulka ilah weliba marfuuca ayay intani kuba timi inay dad dee iyagu wilaayaa tawaliyey maalinta qiyaame ay ku tamaniyi doonaan inay dee athuraya ama xidigaha aada u durugsan halkaa ay ka soo dhacaan bedelka dee wilaayada daraaddeed oo ay waxa weeyaan halkay dee wax ka tawaliyi laayeen kuwa dhibtaasi gaadho halkaa kaba soo dhacay inay noqdaan ayay kuma tamaniyey waa xadiid marfuuca intan abu hurairana waa iyada waa tadaa leynahay jaanibkani bal aharku daciif ha noqdo si guude waa wax rasuulka ilaahay kaba sugan ba isagoo xadiid marfuuca macnuhuna waa khuduurada ay wilaayadu leedahay uma aqbala calaya waxaa le abu cabdilcaziiz oo ninkii majhuurka ayaa leh abu hurayra ba xaggaygu soo jeesto faqaala wuxuu hi laabulla shanuk shaaniuka waa tiimkaan ka soo baxnay lama nooleeyo ka adiga ku waxa weeyaan cadowgaaga iyo ku nacab lama nooleeye bacnaa kaasi ha dhintee kullu haadaa maa arrinkaa dhammaantii iyo kaa dhammaantiibaa saaqa u banaanaaday oo u sahlanaaday liahlilmashriqi reer dadka mashriqa iyo beriga degan fii mashriqihim mashriqoodii kollay intan bayaan saasoo inoolama socotaa ma jirtee laakiin waqtiyadaadii ay joogeen fitan badan oo bilaabantay baa jirtay fitantaasna inteeda badani jihada mashriq bay ahayd bal ciraaq iyo wax ka sheeyin baabay ahayd hadday tahay dagaaladii xataa bayn almuslimiin dhacay sifiin iyo bal maalan jamal iyo waa dhinacyadii ay kaba dhaceen nimankii khawaarijtahaa iyo waxyaalaha iyaguna dhibta badnaa meelihii ay kaba yimaadeen weeye marka kolley wuxuu tilmaamayaa uun waxyaalahaas dee in waxaa kaloo jirtay dee ina waxaa laysku haystaayo fitantinba anaa madax noqonaya anaa madax noqon oo hadhowna dagaalayo waxyaalaha kaba dhacaya waana dhinacyadii ay kaba dhacayeen haddaba wuxuu leeyahy ma waxaa imaka socdiya fitantaa meeshaa ka jirta dadkii mashriqa iyo dhulka beri degayey waa ciraaq iyo nawaaxideed iyo waxyaalahaas ma dee wuxuu sahlan bay noqdeen inay taa laba yimaadaan oy fitantaa ku jiraan oy waxyaalahaasi ay kaba dhacaan oo qulta waxaan o macnaa kollay waa wax dee ay isla ogaayeen oo fitan iyo waxyaalahaasoo dhinacaasna kaba jiray tii buu leeyahay ma waxa u sahlanaatay oo iyagii u fudaatay reer mashriq inay waxyaalaha iyo fitanta ay ku dhex jiraan oy laba yimaadaan xataa iyagoo suldadoona iyo wilaayadoon iyo waxyaalo qultu waxaan nacamha wallah qaala wuxu laqad qabax allah wamakar kollay nusqooyinka qaarkood matniga ah makhduudka ahaa laqad fataxa allahu wamakan baa halkan kuba sugnayd ilaahay waa furay oo dee markii hore muslimiintii bilaadi waana makan siiyey waa kuwaa degay dee waxyaalana markaa hadday ku dhaqmi waayaan diintii oo fitantan iyo waxyaalahaas iyo xumaantan ay badsadaan ciqaabo ayaa u dambeeya kuba soo socda haddii la yidhaha laqad qabax allahu ilaahay waa xumeeyey dee waa haaulaai lqowm allaha xumeeye wey dadka waxaa samaynaye fitantaa ku dhex jire fitantaa kicinaye dee wilaaye aad yeelatid iyo imaariya waxyaalada qaarkood waxyaalaha samaynaya allaha xumeeyo wamakara ilaahay ha makriyo iyaga oo macnaa dee waxaa naqiidkii muraadkooda ilaahay ha u dabero taas baabay tahay haddii la yidhaha laqad fataxa allahu wamakanna waa macnaha hore fawaladii nafsa abi hurayrata biyadii baan ku dhaartee layasuuqunnahum way kaxayn doonaan oo dabaday ka mari doonaan iyaga ayaa dee dhulkii iyagoo laga soo saarayo waa qoom xumran xaalayiin kuwaasi kuwa cascasoo khidaaban cadhaysanoo kaannamaa wujuuhum wejiyadooda aada moodo almajaanu gaashaamo waa jamcu mijanin almudraqatu laysa sar macnaa dee waxa weeyaan layshuwiyey oo sartii uu ahaa sar kale la saaray waa taas aada moodo xataa yulxiquu ilaa ay haleeshiiyaan de zarci kii zarciga lahaan jiraye dee marka hore ka tegey magaalo degay isagu markii hore beeraley ahaa fitantaasi iyo kuwaasi markay yimaadaan dhulkii laga cararo bizarci zarcigiisii ay haleeshiiyaan wadadarci kii candhada lahaa waa kii mawaashida iyo xoolaa dhaqan jiray arrinkii taasa markii dambe magaalo degay waa fitanta iyo waxyaalahaasna dee mid isaga ku jiray mid aan kuma jirinba markay kuwaasi yimaadaan magaalooyinkii soo galaan dadkii ay laayaan ay baabi'iyaan kii isagu mawaashiyo lahaana ay haleeshiyeen oo isagoo cararayo naftiisii la badbaadaya xoolihiis iyo meelaha baadyahe dee aan ciidamadooda ugu imanahayn ilaa ay haleeshiyaan bidarci bal aarku waa ta aan ka warano waa aarkaa sanadkiisa jahaaladu ay kuba sugantahe laakiin intan inoo dambaysana kollay axaadiid kala duwan waxaa ku yimid ashraadda saacadana bal kaba mid ah rasuulka ilaahay inuu yihi saacaddu ma dhacayso qiyaamadu ma dhacayso ilaa la dagaalantaan dad wejiyadooda aada moodo almajaanu almudraqa majaan waa jamcu mijanin oo culimadu yidhaaheen waa xagga istidaarada waa shay mustadiire ayaa wejigoodii lagaga shabahaya mudraqaduna waa iminka marka sida kabti oo kale haddii sartii ayaad sar kale la saaro oo kale waa taa hara in gaashaankii oo kale haraggii iyo wixii uu lahaa mid kale lagu kordhiyo oo kale taas baa mudraqa ama mudaraqa ay noqonaysaa laysa sar saaray macnuhuna waxay leeyihin waa qiladka wujuuhdoodiiyo ama hilibka badanay leediya waa shakligoodu siduu yahay dad saasa ilaa la dagaalantaan qiyaamadu ma dhacay sidee kolleyna muslimiintu qarniyada horeba way la dagaalameen dadka beriga degi jiray nimanka turkiga ee turkigan mar dambun buu yimeed bilaada waxaa xataa kaba sheeyay in badanoo kamida asalkooda waa turkiya iyo dee waxa weeyaan way laba dagaalameen sifadoodu taa ahayd kuwo kaleo dee rasuulka ilaahay tilmaamay oo dee intay indha yaryar yihiin sangaagaaban yihiin wejiyadoodu ay sidan tahay ilaa la dagaalantaanoo dee kuwaasna muslimiintu way laba dagaalameenoo iyada tan axaadiis ahaan kala duwan bay kuba timi isagoo rasuulka ilaahay kaba warramay qiyaamada horteeda waxyaalaha imanayana taas oo kale dee waxaana jirtay tan uu leeyahay inay nimankii maquulka laba odhan jiray iyaguna bilaadaasaa sifooyinkana lahaaba qarnigii bal matalan dee toddobaad madaxiisii ee sanado badanna waa soo wadeen dhulkii shisha intay kasoo bilaabeen ilaa ay ciraaq iyo shaam soo gaadheen oo magaalooyinkii islaamkay galeen dee adugu ay baabiiyeen yar iyo weyne ay laayeen oo bal intii ay baqdaad markay soo gaadheen baa la yidhaha dad malyuun ka badan bay ayaamaha dileenba iska daa magaalooyinkii ka sheeyey o dhan ay soo baabiiyeen oo kale bal waa tan uu leeyahy dee dad saasa ujeeddadu waa marka diintii laga taga ee waxyaalahaas laguma jeestee fitanta ciqaab bay wadataa dee ciqaabtii waxaa kaba mida dad saasa in laguba sallido oo markii dambe dhulkii la iskuba haysiiya magaalooyinkiiba laga yaaco kii beer lahaana beertiisii doonto markii hore beere lahaa kii kalena xoolihiisii isagoo bal matalan dee dhulkii magaalooyinkiiyo dhulkii ay degeen kaba baxayo oo dhulkaa uba yaacaya bal taas ilaahay taasi dhacdeen bal laakiin waxaan leenahay axaadiid kala duwan bay sifadan almajaana almudraqa kuwa wujuuhdoodu ay tahay in lala dagaalami dooniyo taas iyo bal waxa weeye ay kuba yimaadeen baabun laa yaquulu rajulu ninkuma odhanayo allah wa fulanu macnaa waa alfaadaha iyadana ay tahay in layskaba dhowro ilaah iyo hebel haddii lasoo qaadayo dee sumo iyo intaa lala yimaado kollay laba baabba u isukeen daba dhigi doonaa oo xagga macnaha mid ah waan arki doonaa xadaثna mdr بن الفضل qال xadaثna xajاaج qال بن jurayج samعtu مغيثa يزcم أنa بنa cمر sألah عan mوlaaه iبن jurayج baa le waxaan maqlay مغيث kollay مغيث laba nin baa kutubta ku sugan oo nin مغيث iبن sumaية la idhaha taabici oo ثiqa oo kitaabka iبن maajaه kuba jira iyo nin مغيثun oon aan wax la raaciyeysan oo kale aanu jirin غayra maنصوب marka horena ninka isaga de waaba ninkan ayay kaba dhigaan kaasee kitaabkeenan aladab lmufradna kuba sugan xafnu xajarna uu kaba cabiro maqbuule laakiin waxaa dhici karta inuu ninkii horeba yahay si uu taadiib taadiib yidhaha ninkaa muqit ibnu sumaya la yidhah haddii kaa uu noqdo waa hiqo haddii kalena nin majhuulun buu noqonaya bal ninkaas baa wuxuu sheegtay inuu yihi ana bna cumara ina cumar baa sa'alahu weydiiyey muqiidkan buu weydiinaya can mawlahu iyo mawlihiisa dee dadku in badan oo kamidi dad ama addoonnimo iyo waxyaale u horeeyeen bay ahayd waa dadkaan carabba ahayd marka mawluhuna waa ciddii u xoreysay oo kale ayuu noqda kala xoreeyeyna waaba dee labadaba waa lagu idlaaqa catiiqa iyo muctaqa laakiin waa cidda walaayadiisa ama walaha cidqigiisa le ayuu weydiiyey fa qaala wuxuu yihi allahu wa fulanu ilaah iyo hebel baa aniga mawlahayga ah oo de malaa ninkana waa kii cidqigiisu muxun kaba ahaa taas buu uba jeeda lakiin waa isku cadfay wowduna mudlaqljamca ama tashriik bay keenaysaaba wallahu wa fulan qaala bnu cumari ina cumar baa wuxuu yidhi laa taqul kadalika horsaha odhan laa tajcal maca allahi axada ilaahay maciisa axad ha yeelin oo dee waa shirki ay kaba cabiraan shirka alfaad oo alfaadda shirkigeeda waa ruux isagoo gaalnimo iyo shirkiba uba jeedin laakiin cibaaraadka caynkan ee layskuma raaciyo oo kale oo dee keenaya wax wadaajin iyo bal maalan simid keenayo oo kale shirka alfaad kaba cabiraan taas oo kale ha odhanin walakin qul waxaad tidhaahaa fulan bacd allahi marka hore waxa dhe allah wa bacdahu fulan ba dheh ama uma fulan dheh oo waxaa dee sumadma tartiib bay keenaysaa taraakhi bay keenaysaa kala saar iyo rutbadii oo kala dambaysay keenaysaa saa dheh laakiin ha isku cadfinoo wow ha isugu cadfinoo ilaahay ciddee la siman oo wax la wadaagsataa ma jirto cibaaradana waxay noqonaysaa oo kale waa iyadoo ilaahay loo shariig yeeloo kaleo cid ama mathiil iyo nidi loo yeelay sida xadiidka inooguba imana taa ha odhani baabka ka dambeeyaa intaa wax dhaafsan inoogu suganto baabu qowli rajuli maa shaa allahu washita bal qowlkii uu shaksi odhanaya ama nin ha noqdo ama dumarba ee wixii ilaahay dooneed adna doonto taas macnaha isaga wowdan isugu cadfaya nahyi baa inooguba yimi waa tan waaba iyadoo la yidhaha dee barhkood ay odhan jira maa shaa allahu washaa moxamed dee waana tan iyo waxyaalaha khada ah laysu diidayo xadaana abu nucaymin qaala xadaana sufyaanu can iljlaxi ajlax ajlax ibnu cabdillahi waaba laqabna oo noqotaa barhkood baa yidhah magaciisu waa yaxya ajlax ibnu cabdillaahi ibnu xujaya kunyadiisana abu xujaya la yidhah waa nin reer kiddaa waa nin adugu bal waxa weeye isagu ninkani atbaacu taabiciintii raggii ugu waynaa markaa sufyaan muthawr waa isla dabaqa uun kolley aimo kala duwan oo daciifiisay way jiraan oo ninku markaa dacfigiisu bal kolkol shawaahida galee laakiin aimo kala duwan baa daciifiya xaafidtu kaba cabiraa saduuqun shiiciyun buu kaba cabira waa nin saduuq or badano laakiin shiicaan can yaziid bni اlasami can ibni cabaasin yaziid ibn اlasam kolle waa nin ibnu cabaas abra wadaag ahaayeen waayo um lmuminiin maymuna labadoodaba hooyooyinkooda ay walaala ahaayeen ama habaryar uba ahayd laakiin isagu waa nin taabici o alasamna waa kii dhagaalaaye camr bnu cubayd baaba la yidhaha waa aabihii markii hore reer kuufu ahaa raqana waa dege adugu bal waxaan leenahay waa nin taabici oo dhexo oo dee hiqa ah weeyaan oo kitaabkeennana waa ku sugan yahay muslimna riwaayaad waa ku leeyahay asxaabu sunna alarbacana waxbay kaba wariyaan ibnu cabaasna waa habrowadaag weeye labadooda hooye waa walaalo maymuna bint alxaarits um lmuminiin baa labadoodaba habaryar u ahayd can ibni cabaasin qaala rajulu linabiyi sala allahu alayh wasalam nin baa rasuulka ilaahay ku yihi maa shaa allahu washita wixii ilaahay dooneed adna doonto qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi jacalta lilaahi nidan ma ilaahay baad shariik iyo nadiir iyo mathiir u yeeshay waxaad tidhaahaa may maa shaa allahu waxdahu wey ilaahay keliya maa shaa allahu waxdahu haddii xataa la leeyahy dee aada wax raacinaysana sumadii tartiibta iyo taraakhiga faa'iideynaysay taas leh ama bacdadaa imika laftiga hore aan kuba soo maray marka waxa ay tahay kolley labada baab waa isla mid waana waxyaalaha bacd alculamaana ay kaba cabireen shirka alfaad oo ruuxu isagoon uba jeedin hadda aan ilaahay u sharig yeliya ta aan uba jeedin laakiin waa cibaaro ay imanaysa carabkii ay tahay in layskaba dhowro layskaba ilaaliyo waayo xataa haddaanu uba jeedin oo ruux mu'min oo muwaxida uu taa uba yahayoo macnahan iyo weysimayinba aanu lahayn oo kale dee cibaaradan iyo tanba waxay keenaysaa mafsadada weyn baa kuba suganoo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala oo dee cadiil ama nadiir iyo nid looba yeelo marka waa umuuraha ay tahay in afka laga dhowro layska ilaaliyo laga digtoonaado waa waxyaalaha caynka haddii laakiin sumo oo kale lala yimaado halkii wowda dabadeed maxduurkan iyo mafsadadani meesha way kaba baxaysaa shay jaa-isay iska noqonaysaa waayo ruuxu dee ilaahay buu wuxu qiray ilaahay buu wuxu sugay marka waa kaasoo waa kan dee iyadna tartiib iyo taraakhi hadday keenayso dabadeedna hadduu yidhaaho saas oo kale arrintuna ay tahay dee iyadna waata ay tahay in la milicsade waxaan haddii imaka maa shaa allah washa uma shaaa fulan umuur dee marka la eego sharci ahaan haddii la eegaiyo caadi ahaan ruuxana la iman karo ay tahay hadday tahay wax ilaahay u mooyo cid kaloon la iman karta aanay jirin iyada sina xataa ama suma hala yimaado ama waxba hala yimaadee sina kuma banaanaanayso ee wixii dee caadi ahaan ama sharci ahaan shaksigan ay jaa-is ahayd in loo idaafeeyo inuu la yimaado looba tiiriyo haddii sidan oo kaleba ay dhacdo sumaha lala yimaado ama bacdaha laba yimaado waayo ruuxii waa loo tiirin karaa wuxuu laba iman karo laakiin ilaah yaan lala simin haddii waxaan uu yahay waxaan waxawey caad ahaan iyo sharc ahaan cid ruux in loo tiiriyaba ilaah mooye aan meesha aani ool oonay qaban ahayn iyada markaa suma iyo keyrkeeda toona lama isticmaalayo ee ilaah in lagu gooni yeelo lagu khaas yeelay noqon baabulghinaai walahw heestii iyo lahwgii iyo taas balbaabkeedii weeye in yar baa waktigii aan joojinayna noogaba hadhay baabkama yar dheerya laakiin tan sii sheegaynaa waxa weeye kolley baabkan aaaarta uu inoo soo wadiyo axaadiia uu inoo soo wado xataa ka ugu dambeeyo ahare iyo waa soo celin doonaa sheekhu kitaabka akhirkiisa bal iyadoo barhkood ay wax ziyaadaha kuba soo daray oo aharka ugu dambeeyo kale dhowr ahar baa raaci doona oo uu raaci doonaayo bal waa baab ahaan iyo aathaar iyo axaadiis ahaanba waa wax inoo soo noqon doona insha allahu tacaala markaa kol hadday inoo soo noqon doonaan bal imanka shanta mirir ama waktigaa yara kooban ee hadhay ayaan laba haddii aan ka gaadhsiiyo wey alghinaa waa heesihii iyo waxyaalahaas iyo walahwi waa ciyaartii iyo waxalla wixii dee ruuxa shuqlinaya wixii isaga dantiisa ahayd kaba shuqlinaya daacadii ilaahay uu kaga jeedsanayey ama wixii masaalixdiisa iyo danihiisa ahayd kaba shuqlinayay bal umuurahaas wixii kuba yimi xadaثna cabdالlahi بn صالح qal xadaثna cabdالعaزيز بn abi سلمة an abi an cabdالlahi بn dinar qaal kharajtu waan baxay maca cabdالlahi بn cmar ilى الsuuq cabdالlahi بn cmar baan anigu la baxay xagga suuqaanu u baxnay famara wuxuu maray cabdالlahi بn cmar calىa jaariyatin inan yar صagiiratin jaariyadu markay axraarta tahay waaba inta yaryar yihiinun oo jaariya waxaa loo yidhi intaani qaangaarinba jaariya waxaa loo yidhaha likowniha tajri fii xaajati ahliha taa la dirdiranaya meelaha iska hordaysa taas oo kale addooma hadday noqoto mid yar iyo mid weynba oo lagu idlaaqa inan yar bay ahayd oo tuqani heesaysa macnaa dariiqii unbuu kuba maray waa inan yar way heesaysay faqaala wuxuu uhi ina shaydaana shaydaanku low taraka axadan hadduu axad uu ka tegi lahaa dayn lahaa la taraka hadiitan buu kaba tegaya macnaha waxa ujeeddadiisu ay tahay heesahan iyo waxani waa taswiil shaydaan shaydaan qurxintii iyo dhiirintii iyo taas oo kale ayay tahayba markaa waatan hadduu markaa ruux kale kaba tegila iskaba dayn lahaa waaba yar tahay tanu iska dayn lahaa wana shaydaan baa waxaan qurxinaya buu leeyaho heesahan khaasatan weliba dee markaa heesihiina noocan ay noqdeene xumaan iyo faaxisho iyo waxay jacali yidhaahaan iyo waxyaalo kale oo lagaba waramo dadka faaxisho iyo zina uguba yeedhaya markay arrintuba kulansatay dee waa fasaadka aada iyo aad u weyne dadkiina faaxisho u qurxinaya bal ay dee macaasif iyo waxyaalahaas iyo wax la tumayaan la socdaan waa shaygaa aan banaaneyn ee xaaraamta oo kale haddaba waa shaydaan taswiilkii waa qurxintii kolley waanata aan leenahay waxyaalaha inoo dambeeya imankan aan arkaynaa waana inoo soo noqon doonaano de bal wixii kalea mee kaba dameeyan taase wuxuu leeyahay waa shaydaan baa waxa dadka ku dhiirinaya o ku qurxinaya si ugaba jee xataa haddaanu ama waxyaalaha aan faaxisho iyo xumaan iyo waxaa ugu xambaaro ama uu iyagii halkii ilaahay ay ka xusi lahaayeen ee dikri ilaah iyo daaco la iman lahaayeen ee hadal fiican oo khayra laba iman lahaayeene wax iyago anfacayo laba iman lahayen inta ay kuga jeedaan oo ay kaga jeedsadaanba wixii maslaxadoodii aakhira iyo toodii adduunyaba ay kagaba jeedsadaan ee hadduu mid ka tegi laha tanu kaba tegi laha tarakaadi xadaثna mحamed بن سلام qal aخbarana yaحya بn mحamedi abu cmri الbصriy qala samictu cmrا mawlى الmطلb qala samictu anas bna maliki yaqul qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم bal yaحya بn mحamed waxaan filayaa imika ayaa inoogu horeysa waxa ii taala abu cmri الbصri waana taas nusqooyinka intooda badan waa sida dhacday nusqooyinka qaarkood abu mحamed baa dhacday kolley kutubu taraajibna sida macruufka kuwa ninkan yaxya ibn moxamed ibnu qays laqab buu leeyahay kunyo uu eego abuzukayr la yidhaaho ayuu leeyahay ee sida macruufka ahayd waa inuu kunyadiisa abu moxamed ay tahay abu camrin kutubta taraajimta kuma sugnaa nusqooyinka qaarkoodna way dhacday abu moxamede laakiin in badan bay tani ama nusqooyin kala duwan bay tani dhacdayba waan leenahay waa nin adigu markii hore reer madiine ahaa markii dambe basro degay laqabkaasna le abu zukayr waa nin saduuqa laakiin akhdaadiisa iyo maaha daaqada sare iyo ruwaadda sare ma ahe itqaanka iyo dabdiga taasle ma aha in kolley bukha muslimna mala mutaabacad waa ku leeyahy kitaabkeennana waa tan inooguba sugan iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo waa taas aimada qaarkoodna ninka waa la daciifiya atarkana marka haddii la daciifinayo kolley isaga xaggiisa ayuu noqona ma xadiidkan ujeedaa wuxuu yihi haddaba cmr mawlى mطلb qaala samictu anas bna maliki yaqul qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu ihi lastu anigu ma ihi na beri baan ka ahy shaqo kuma lihi weeye wax nagama dhexeeyaan min dadadin dee dadku waa lacibkii iyo lahwiga iyo taasoo kale waa wixii baadilkaa waa lahwigii waxyaalaha caynkaasa taas baabay tahay waa lahwa lacibkan uu inoogu wad anigu taas xaggiisa ma ihi oo ujeeddadu shaqo kuma lihi weeye taas waladadadu mini dadadku waa lahwiga iyo lacibkuna xaggayga maanin bishayin wax uu kaga sugan yahy ma jirto hadduu calaaqa naga dhaxaysa ani iyo lacib iyo lahwi iyo waxyaalaha caynkaasa taasi ma jirto say barhkood qolooyinkan dee ahl algariib oo kale lastu min albaaila walalbaailu mini fi shay bay kuma fasireen anu wixii baaila weyde wixii l waxaan ruuxa waxba u tarahayn oo ciyaar iyo dheeldhee lahwi iyo waxyaalaha caynkaasa in wax maslaxo adduunyadiisa ugu sugan iyo aakhiradiisa ugu sugan de waa shayga baadilkaaba weeye haddaba kaas anigu beri baan ka ahay oo shaqo kuma lihi weeye anigu shaqo kuma lihi isaguna shaqo iguma laha lastu min dadadin wala dadadu mini bishay yacni wuxuu ujeedaa laysa albaadilu mini bishayin waxyaalaha baadilka waa waxaan macnaa lahayn oo dhan in wax faa'iideye wax maslaxo ku sugani jirin waa shay baadile aniga xaggiisa wax aan kaga sugnay ma jirto wax calaaqo oo naga dhaxeeya ma jirto taaba weeye xadaanaa xafsun balonsi kolley casharka inta ka dambaysa ayuunbu ama casharka danbuu raaci doonaa wallah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا